wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay shaacisay natiijada imtixaanaadka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo saddexda labada kun labaatan iyo afarta wadarta guud ee ardayda u fadhiistay imtixaanaadka ayaa waxay gaadhaysaa afar kun saddex boqol afartan iyo sagaal halka wiilasha u fadhiistay ay gaarayaan laba kun lix boqol iyo lixdan arday gabdhahana ay yihiin kun lix boqol siddeetan iyo sagaal waxaana ardayda kaalinta koowaad galay uu dhigtaa iskuulka wama stadium ee degmada kismaayo haddaba agaasimaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada hiidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland nuur cabdulaahi ayaa waxauu faahfaahin ka bixiyey natiijada imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoo oo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku aadan u adeegidda ummadda reer jubbaland waxaa sharaf iyo farxad weyn u ah inaan maanta oo taariikhdu tahay labaatan iyo afarta agost labada kun labaatan iyo afar aan shaacino natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo saddex labada kun labaatan iyo afar kaas oo ay wasaaraddu qaadayso sanadkii toddobaad waxaa imtixaamka la qaaday sideedii bisha lixaad labada kun labaatan iyo afartii ilaa kow iyo tobankii isla bishaas labada kun labaatan iyo afar isla markaana lagu galay labaatan xarumood oo ku kala yaala koob iyo toban degmo oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland waxaa guud ahaan sanadkan imtixaamka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe loo diiwaangeliyey ama loo qorsheeyey inay imtixaamka galaan afar kun saddex boqol afartan iyo sagaal arday ardaydaas oo macluumaadkoodu ay hoos ku xusan yihiin kow imtixaamka si guud waxaa gudbay oo baasay afar kun iyo laba boqol iyo saddex arday oy macnaheedu tahay kun lix boqol iyo labaatan dumar ah iyo laba kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo saddex wiil ayaa imtixaamka gudbay oo ku biiri doona dugsiyada sare ee dowlad goboleedka jubbaland si guud ardayda imtixaamka gashay ee hartay waa afartan iyo shan arday oy macnaheedu talabaatan iyo saddex dhadiga iyo labaatan iyo labo lab ah oo wartooda noqonaysa afartan iyo shan intaasaa imtixaamka gashay oo ka hartay oy macnaheedu tahay ardayda intaas dheh afartan iyo shantaa arday ayaa naga dhacday wadarta guud ama ardayda maqnaatay wadarta maqnaatay loona diiwaangeliyey waa boqol iyo hal arday ardayga koowaad ee ku guuleystay imtixaamka ama ardayga koowaad ee hogaaminaya sanadan imtixaamka waa zaynab cali yuusuf oo degmada kismaaya dugsiga wamo stadium kuna guuleysatay celceliskeedu siddeetan iyo saddex dhibic sideed sideed oo kaalinta koowaada kaalinta labaad maryan maxamed maxamuud kismaayo dugsiga ganaane siddeetan iyo saddex dhibic soddon iyo sideed kaalinta saddexaad waa cabdinajiye faarax axmed degmada baled xaawo dugsiga alqalam oo ku baasay siddeetan iyo saddex ama celceliskiisu yahay siddeetan iyo saddex dhibic labaatan iyo shan kaalinta saddexaad si kastaba haatee shaacinta imtixaanaadka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaatan saddexda labada kun labaatan iyo afarta ayaa waxaa sanadkan u fadhisay wadar gaarayso afar kun saddex boqol afartan iyo sagaal wiilashana waxay gaarayeen tiro ahaan laba kun lix boqol iyo lixdan halka gabdhaha u fadhisay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo saddexda labada kun labaatan iyo afarta ay gaarayaan kun lix boqol siddeetan iyo sagaal waxaana sanadkan ee ardayga kaalinta koowaad galay uu dhigtay iskuulka wamo stadium ee degmada kismaayo